بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد قال المؤلف رحمه الله والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم أي غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والسمع وصوش أهل السنة وحا كمدا السمع مغل وطاعة وريالد وللأئمة مدحد الله وريالو لمغلو يو أمير المؤمنين أمير المؤمنين كقفك البر متكس بارغة ولطاعة والفاجر متكس فاجرك oo aan ahlu taacada ahayn iyo waman weliya alkhilaafata cid walboo khilaafada qabsata muslimiinta waijtamaca annaasu dadkuna ay ku ijmaacaan oo ay ku kulmaan calayhi isaga ku kulmaan oo isku raacaan inuu madax noqdo waraduu bihi dadku ay ku raali noqdeen waman calayhim bisayfi iyo waman galaba calayhim iyo dadka qofkii ka qaalib noqda dushooda bisayfi xabad uga qaalib noqda iyo seef xataa saara ilaa uu ka noqday ninkii khaliifatan khaliifo uu ka noqday iyo nin madax ah oo wasumiya lagu magacaabay amiira almu'miniina amiiru lmu'miniinna lagu magacaabo waxaan ku sugi jirnay kitaabkii caqiidada ahaa oo usuulu sunna ahaa oo imaam ahlu sunna axmed ibnu xambal ashaybaani raxmatullah calayhi iska lahaa waxaan maanta gudagelaynaa oo shiikhuu ka warrami doonaa masale ku saabsan assamcu waataaca liamiiri lmu'miniina dadka muslimiinta madaxda madax kama maarmaane madaxdooda inay amarka ka qaataan u dhaganuglaadaan waxay yidhaahdaan ay yeelaan wax walboo aan macsiyahayn ay ku ateecaan wax walba ay ku ateecaan oo aan macsiyahayn oona lagu kicin madaxda laguna mudaaharaadin lagu buuqin aan la rididin xukunka iyo kuraasta aan lagu qabsan masaladaani waa masalo muhiima waxayna ka mid tahay masaladaani waxay ka mid tahay masaa-isha ay ku kala duwan yihiin ahlu sunnada iyo ahlubidacu masaa-isha ahlu sunnada iyo ahlubidacu ku kala duwan yihiin ay ka mid tahay ahlu sunnadu wuxuoda waa diin aayadaha qur-aanka iyo xadiidka nabigu waxay faraan naf nafta bini aadamkuba hadday rabto haka hatee inay qaataan ha ku waajiba dadkana u sheegaan arrimahaas aayadaha qur-aanka uu dadku booriyeen axaadiista nabigu calayhi isalaatu wasalaamna ay dadka u sheegtay axaadiistuna ay kusoo arooreenna waxaa ka mid a dadka madaxda muslimiinta ah inaan lagu kicin inaan la dilin kursiga iyo xukunka inaan lagu qabsan warkoodana la yeelo waxbana aan warkooda laga diidin haddaysa macsiyo alla aysa ku amrin haddaysa macsiyo alla ku amrin maxaa u daliila maxaa u daliila qawluhu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa ulu lmri minkum ya ayuha aladiina aamanuu muminiinay aiicu llaha alla warkiisa yeela wa aiicu rasuula rasuulkana warkiisa yeela wa uli lmri minkum dadka ulilmriga ah oo madaxda idiin ahna warkooda yeela ulilmrigu waa madaxda muslimiinta iyo culummada muslimiinta dadkaas warkooda yeela iyagana madaxdaas muslimiinta warkooda yeela iyagana oo warkooda hadiidinina marka ilaahi subxaanahu watacaala aacadiisa iyo aacada rasuulkiisa wuxuu ku cadfay aacada madaxda muslimiinta haddaan madaxda muslimiinta la aeecinna kala dambayn iyo nidaam ma jiraayo kala dambayn iyo nidaam haddii la waayana dadka muslimiinta waa dayacmayaan waa nuglaanayaan waa maaragtay baylahay noqonayaan cadowgooda ka adkaana midnimadu iyo wadajirku wuxuu ku ahaa karaa oo ku imaan karaa madax dadku inay leeyihiin madaxaasna dadka dadka in badan oo kamid a dhaliila uga muuqde laakiin dhaliishaas uga muuqata sidii loo xali lahaa anke oo loo daaweylaha sharcigu isagaa sheegay wliqowli rasuuli sal اlahu alayh wasalam iyo hadalkii nabiga uu nabigu yihi yakunu calaykum umaraau waxaa idin imaan doona yakunu calaykum umaraa umara iyo madax ayaa imaan doonta dushiina madax ka noqon doonta tacrifuuna watunkiruun nabigu wuxu alayh salaatu wasalaam tacrifuuna watunkiruun waxyaabaha ay samaynayaan qaar ka midana waa waxyaaba sax ah oo diinta ilahay ka mida watunkiruuna qaar kalena waa inkiraysiin waxyaaba kalena waa inkiraysiino waxyaabaan diinta raad ku lahayn oo sal ku lahayn la imaan doonaan waxa laga yaabaa qaarkood inay fagaaraha khamrada ka cabaan suurtagal istaaga inay khamrada ka cabaan suurtagal fawaaxishta baneeyaan fawaaxishta inay iskala istaagaan banaanka dadka muslimiinta ay dulmiyaan iska laayaan xoolahooda qaataan waa suurtagal faman carafa qofkii garta beri-a waa beri noqday muxuu gartay qofkii munkarka gartay inay wuxuu munkar yihiin fahma ay waxaanu ku dhaqmayaan kana beri noqda oo aan munkarkaas ku raacin qofkaasi waa waa ka beri noqday wixii dembi ahaa waman kariha qofkii nacaa oo qalbiga ka nacaa haddii uu si kale waxyeeli waayana salima waa nabadgalay oo dembi asna waa ka nabadgalay walaakinse dhibku wuxuu ahaaday calaa man radiya wataabaca qofkii ku raali noqda madaxdan waxa ay samaynayaan oo fawaaxisha oo munkaraada qofkii raali ku noqda oo wataabaca ku raaca midkaas waa midka dhibku u yaallo nabigu wuxuu ku warramay alayhi salaatu wasalaam madaxdaada inay wax xarigi doonaan wax bedeli doonaan diinta ay khalad badan ka geysan doonaan marka wuxuu leey nabigu alayhi salaatu wasalaam qofkii u naseexeeya oo warkaas uga naseexeeya iyo afcaashaas xun qofkaas waa beri dembi uu beri ka yahay qofkii qalbiga ka naca oo wax kale awoodi waayena isna waa beri oo waa nabadgalay dembi waa ka nabadgalay laakiinse dembiga yaa iska leh man radiya wa taabaca qofkii raalli ku noqdaa waxa ay samaynayaan kuna raaca qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii afalaa nuqaatiluhum qaybtaan damba dhegeyso su-aashaan jawaabteeda dhegeyso xumaantaas hadday samaynayaan afalaa nuqaatiluhum nabi maxamedow maan la dagaalano waanaan la dagaalamayni xumaantaasayba samaynayaane qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa maya maa salluu intayba tukaayaan maa salluu intayba tukaayaan intayba tukaayaan ka leexda intay tukaayaan maxaa laga wadaa intay muslimiinta yihiin ka leexda calaamadahaas muslimnimadana waxaa ka mid a salaada intayba salaada oogayaan iska dhaaf inay salaada xaj ku daraan xaj ku daraan seka ku daraan soon ku daraan iska badaaye intayba salaad ay tukaayaan oy dadka tujaayaan ka leexda xadiiskaana wuxuu ka mid yahay xadiista culimmada deliishata culimmada taarikusalaadku waa gaal iga deliishada culimmada taarikusalaadku waa gaal iga xadiiskii deliishadiina kamid yahay xadiisku oo waxay leeyihiin laa maa sallu yaa la yidhi nimankaa intay tukaayaan ka leexda xadiis kalena waxaa la yidhi xataa taraw minhu kufran bawaacan fiihi cindakum min allahi burhaan ninkaas yaan lala dagaalamin ilaa uu la yimaado kufri cad oo ilaahay agtiisa aad xujo cad u haysataan inuu kufri yahay oon wax taawiila aan maaragtay aan aqbali karin oo kufrinimadiisu ay caddahay ilaa uu kala yimaado ninkaas amiirkaahi oo amiirka muslimiinta ah ha laga leexdo yaan lala dagaalamine xadiis kalaa lagu yidhi kanna waxaa la yidhi laa maa salluu inta ay tukanayaan ka leexda kufriga caddaa marka waxa waay leeyihiin salaada waay yani kategitaankeedii kufriga caddaa lagu fasiray kufriga caddaa nabigu maalkaa lagu sheegay meeshaan waxaa lagu fasiray in salaad kategitaanka uu yahay waa xadiista culamada daliishadaan kamid kamid yahay waayo marka nabigu calayh isalaatu wasalaam in hadday khalad sameeyaan khalad waa samaynayaan umaradu oo wax u akribayaan laakiin in lala dagaalamo nabigu calayh isalaatu wasalaam waa diin in lagu kacana waa diin maxaana la iska rabaa in loo safraa la rabaa waxa khalada oo ay samaynayaan in loo safraa la rabaa nabigu calayh isalaatu wasalaam saxaabada waa weynsho wuxuu sheegay in madax wax qaribi doona iyo waxyaabo nin doorsiya iyo nin jeclaysiya athara iyo umuurun tunkiruunaha inaad arki doontaan markaasi saxaabadu waxay weydiiyeen nabiga calayh isalaatu wasalaam seen yaallaa markaan saas aragno nin dadka kale jeclaysaa oo qabyaalada wax kusoo dhaweyha oo qabyaalad sugaasta ku bixina oo qabyaalad laga yaabo inuu xoolo ku dhiibo oo laga yaabo inuu ururnimo wax ku sameeyo muslimna ah dadkiina rafaadina oo dadkii baabi'ina oo dadkii dhibaato u geysana see la yeelaa kaas markaasaa nabig alayh isalaatu wasalaam tu'adduuna alxaqa aladii calaykum wa tas'aluuna allaha aladii lakum dardaarankaasa nabigu saxaabada siiyey ninkan waa amiir waa daalim waa ku dhaca xaquu kugu leeyaha waa kaa rabaa wax allaala wuxuu rabaa xaq inuu kaa miinsuu rabaa wax adigu aada leedaho xaqana ma kaheli see la yeelaa nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi tu'adduuna alxaqa aladii calaykum xaqii adinka laydinku lahaa waa iska bixaysiin fartaad ka saaraysiin watas'aluuna allaha aladii lakum kii adinku aada lahaydeen oo xaqa ood isaga kole ku lahaydeenna ilahaad weydiisaysin subxaanahu wa tacaala xadiis kale nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay nimankaas warkooda ha la yeelo markay xumaan kastay sameeyaan fainamaa calayhi maa xumiluu calayhi maa xumiluu wa calaykum maa xumiltum ayaga waxaa dushooda ah oo laga rabaa dadkaas inay u cadaalad sameeyaan oo ay joogka iyo gardarada iyo xumaanta joojiyaan dunuubta ay alla ka gelaayaan iska dhaafaan ayaga waajib saaran waay aakhirana allah kula xisaabtama وعليكم ما حملتم أذنك وحا دشينا أو ذكو واجبة وحي لذكو واجبين التي ما دانوا طاعدوا الله يوصل لنا بيشاء وآدنا نفسنا وآفا وحي ربانا بكسنا إيانا وحي ربانا بكسنا إيانا حديثك صحيح فجري النبي عليه الصلاة والسلام من كشكي إنه نمان إمام الضوان أمراء وضدك ظلمنا وصورة دي مغال شياطين له مغال ضمن شياطين عقلوبته وقلوب شياطين أيتاه هيا سحبوا حجابين سعيه إلى نبي الله markaasaa nabigu alayh salaatu wasalaam tasmacu wa tutiicu ninkaas amiirka qof walbow waad maqlay warkiisa waana yeele wain ahara wain daraba dahraka wa akhada maalaka taas xadiis ku jirta xadiis saxiix waay saxiixu ku yaalla wain daraba dahraka dhabarkaadaba ha garaacay hasakaa jeedaliye taas ku xihan maanta oo dhan waxyaabaha laga kaco waay wa akhada maalaka xoolahaadana ha dhaco xoolahaadana ha dhaco laakiin tasmacu wa tutiicu waa xadiiskii nabiga calayh salaatu wasalaam haganimada qaarkood waxyaabaha qaarkood dadku ay haganimada u yaqaanaan haganimo maaha inaad hadalka nabiga calayh salaatu wasalaam aada qaadato iyo dardaaranka nabiga calayh salaatu wasalaam diinta ilahay inaad ku dhaqanto wax walba oo diintu ku amartay inaad ku sabartana aad ku sabarto ilahay dartiisna ugu sabarto miyaa raganimaa mase waxaa raganimaa inaad xadiiska nabiga kuu laqsami waayo waxaa raganimaa inaad diinta ilahay ku sabarto dadka in badanoo kamid a hadda mada madaxda markii lagu kici tago maxaa loo kacaa kuleeyihin madaxda muslimiinta waa lagu mudaharaadaa waa la afgeliyaa waa lagu kacaa dadkaa lagu kacshaa sababtu waa maxay inta u badan akay diin maaha waxaa leeyahay raashinkiyaa qaaliyooday sicir barray wadanka ku rideen ama eexay sameeyeen iyo xadgudubay sameeyeen ama waxay xidheen hebel iyo hebel ay xidheen saasaa leeyahy nabiguna calayh isalaatu wasalaam wuxuu le wain daraba dahraka xadiis saxiixa wa ama ha lagu jeesiyeyso ama ha lagu jeesiyeysin xadiis saxiixa wa oo saxiix muslimka iyo keyrkiisa ku yaalla wain daraba dahraka nabigu yidhi calayh isalaatu wasalaam xarigga iyo xabsiga iyo garaac ayaa daran garaaca daran haddana nabigu haba ku garaaco haba ku garaaco marka in badan waxyaabaha madaxda loogu kaca waxaa ka mid ah dadkii xidheen hebelay xidheen boqor hebelay xidheen shiikh hebelay xidheen maaragtay ganacsada hebelay xidheen nin hebelay xidheen waxaasa loogu kaca haba lagu xirxiro laakiin ateec ateec madaxda muslimiinta imaam axmed ibn xambal iyo aimadii muslimiinta in badan oo kamid a waxaa laga soo daariye xarig iyo garaac haddana maku mudaaharaadi jireen madaxda muslimiinta may ayagoo weliba madaxa lbidaca ah ay waxay dhahaan ya amiir almuminiin ya amiir almumin markaasi weli u ducaynaya qaarkood xabsiyadii ku dhinteen a'imadii ahlu sunnada xabsiyadii ku dhinteen oo xaqay sheegaayeen darteeda dartiisa loo celin laakiin haddana waxay ku dhaqmaayeen qawluhu subxaanahu watacaala walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin cala an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa ilah ilah subxaanahu watacaala col qof aad u qabto yose kugu kalifin oose kugu xambaarin inaad cadaalada ka tagtaan ninkaan amiirka colaad uqaaday waxbaa kal kula dhex maray ninku waa ku dulmiyey waa ku xidhay xoolahaadii dhacay laakiin haddana waxaad rabaa inaad cadaalad samaydo aada diintii ilaahay aada uga tegin ninkaan ciilka aad uqabto ninkaan ciilka aad uqabto diintii inaad ubaalmariyaan la rabaa sidoo kale dadku in badan waxyaabaha ay madaxda kula kacaan waxaa ka mid ah oo hadday dhacdaba ay maaragtay u deliishadaan in madaxdan in lagu kaca ay waajib tahay xoolaadhicidda xoolaadhicidda geelina aawe dawladdiiaa dhacday baabuurkeenii aawey dawladdiiyaa dhacday dukaamadii aawey dawladdiiyaa dhacday goohobkeenii aawey dawladdiiyaa dhacday saasaa leeyahy markaasaa madaxda muslimiinta lagu kaca dawladdii soomaaliya waxyaabihii lagula kacay maxay ahayaan isleeyihi boqol kiiba sagaashan iyo sagaal wixii lagula kacay waxay ku qotumeen nindoorsi ay leeyahay waa uu nindoorsaday madax madaxweynihii xilligaas ninjeclayti uu sameeyey jagooyinka iyo waxyaabahaas iyo hantida dad qaar uu sii jiray iyo xoolihii u dhacay xoolihii u dhacay xoolahaasoo laga yaaba in laga wado qabiil nin dilay qabiil nin kamid qabiil kale nin ka dilay xoolihii laga soo kiisay waxyaaba saasa iyo waxyaaba isku daran ayay arkeen iyo adigu uun dulmiyo waa arkeen laakiin dulmiyadii waxaa laga dhigtay waxaa loo deliishaday ama mubarir looga dhigtay in dawladdii la rido dawladdii waa la riday maxaa ka dhacay markii sharcigu uu wax kadigaa waxaasuu kadigaa sharciga ogaada maslaxa ku jirtay dadka maslaxa ku jirtay in laga tage matalan hilibka doofaarka laga fogaada la yidhi xaaraam waayo xaqiiqo maxaa ah biyo kama dhibcaana hilibkan inuu dhib leeyahay cunitaankiisu xaqiiqo biyo kama dhibcaana wa qofkii cunahuna oo ku dhibtoona caafimaad ahaan iyo jir ahaan iyo dareen ahaan qofku dhibaato u gaadhsiina si qofkaa jirkiisa loo ilaaliyaan sheegan loo xarimo khamradu waa sidoo kale dhibaatiyadii waa ka warqabtiin waana la xarimay mamnuuc waaya li mamnuuc waaya li sidoo kale madaxda muslimiinta in lagu kaca xaaraam waay in lagu kacaahuna dhibaatada ka imaanayo annagay noo daran tahay kow annagayna saamaynay maxaan is leeyahay haddaan soomaali nahay sharax badan arrintaas uguma baahni inta hadda meesha fadhida wax nadaam soo gaara waa yaryihin soomaaliyeed waa yaryihin dhibaatada ka dhacdana waddanki wadaana dhibaatada ka dhacda haddii aan ke diin xumo lagula diri laayey waagii isaga dawladdii la ribay wixii ka dambeeyey diin xumadii dhacday iyo diin xumadii waagii isagu uu jooga jirtay yaa badan isleedihiin xaqiiqada markii la fiiriyo waagii isagoo uu joogay diinxumadii jirtay waxaa ka badan waagii la riday kadib diinxumadii dhacday hal meela ka fiiriya waagii dadku waxay ahayen dad waddanka iska jooga oo muslimiin ah ayay ahaayeen dad waddanka jooga oo muslimiin ah oo adiga uun akhbaana iskaga jira in badan oo kamid a dawla faajirahana ay ay maamushay ahaayeen laakiin waagii dawladdii la riday waa la kala yaacay markaasaa afarta birqaba la kala aaday rag iyo dumar dad waaweyn iyo dad yaryar markaasaa gaaladii la tugsaday kaniisadihiyaa lagu xarooday markaasaa kaniisadihii markii lagu xaroodaa dhammaan dadkii waxaa imtixaanka lagu mariyey dad qaaqaawan iyo iyo iyo waxaan fiicnayn ciyaal suuqnimo iyo inay qaarkood gaaloobaan dadkiina waxaa lagu xadheeyey waddamo gaalaa la geeyey waddamadii gaala lagu dhalay waa lagu tarmay waxaa lasoo rugmaday ama la jiraa meesha iyadoo gaalo la yahay markaasaa hadda dadkii soomaaliyadoo boqol kiiba boqol waa muslim dhihi jiray aa laga yaabaa boqol kiiba in hadday badbaado konton hadday badbaado ama lixdan badbaado alxamdulilah ma joogaan haddii boqol kiiba qaybo badbaado boqol kiiba boqol wax la yidhaha ma jiraan waa u dhamaanta markaasaa waddamadaas reer yurubay joogaan shaqay ka goobayaan gaaladaas u shaqaynayaan waxayaan fiicnaynay ka shaqaynayaan salaadaha waa ka tegaayaan kiniisadaha waa u shaqaynayaan xumaan oo dhanay samaynayaan maan la wadaa waxaa laga shekeynaya wax laga ne nin wadaada hadde sida lay sheegay a wuxuu yidhi waxaan joogi waddamadaas gaalada waddan ka mida shaqa goobaan ahay shaqan waaye marka maalin walba waxaan idhahda ilahu shaqa isii haddii uun shaqa ala ahay maalin walbana aan shaqada raadsho ayaa wuxuu yidhi markii dambe waxaan siriu yidhi waxaad balbaridaa ciisaha gaaladu ay baryaayaan ciisay gaaladu baryaan oy caabudaan ayagoo shaqo weydiisana shaqada waa weydiistaan waa caabudaan waa baryaan ilaahay ka dhigtaan bal ciise tijaabiyaan siriin bal ciise bal maanta tijaabi markaasaan iyu ihi ciise waxaan rabaa inaan helo shaqo helo subaxii aan ciise beriyey waxya kadibba taleefonaa laysoo diray kaala shaqada soo aadaa la yidhi kaala shaqada soo aadaa la yidhi ninkaasu ciise isku xiri ma muslima mase waa gaalooba qofkaas a diinti diintiisi dhama maxau gat shaqa goob waay de shaqa goob waay albaabada waddamadaas laga gelaa markii la joogana qofka wax allaal wixii la weydiiyo boqol kiiba sagaashan iyo sagaal dadka soomaaliyeed irdaha marka irdaha haddii loo istaago dadka bufiska qaba haddii irdaha ay waddamada gaalada ka gelayaan loo istaago in la yidhaahdo ma muslimiinaad tihiin mase gaalaad tihiin loona sheego wax muslim inaan la ogolayn maxay dhahayaan isleedin ya boqol kiiba sagaashan iyo sagaal gaalaanay dhahay muslimnimo muslim soomaalidana waa iska dhex joognay waana na gumaysan jireen dad yar yar dad yarna waa ahayn kristanaan ka soo jeednay waxaan ka soo jeednay meesha la yidhaahdo yahuudaan ka soo jeednay majuusaan ahayn wax walbo isleeyihiin gaala lagu aadaa waa ay yeelayaan intaas waxaa dheer aawanaayuu soomaaliyeed gabdhihii kenyadan etoobiyadan yamantan dawladahan dariskiyaa ku dayacayihin markaasaa riyaad riyaada lagu isticmaala markaas waxay uqayma dhaceen maxaa kaa galay markaasaa meelaha qaar haddaad tagto maqaayadaha qaar ma fadhiisan karti ma fadhiisan karti caag waxaa ka jira gabdho dureera oo jika kugu eg muuqaal kugu eg luqadii ku hadlaa oo say u dayacan yihiin iyo xaalkooda ilaahay ka warqabo aa agtaada soo mara markaasaa magaalooyinka qaar waxaa is leedahay cawo laguma hoyi karay kuwan see la yeelaa see la yeelaa magaca soomaaliyeed seed yeeshaa isle maxaa kale saa isleeyihin waxaa waxa kale waa iska muuqdaan waa iska muuqdaan waa dawlad la-aantooda nadaam la-aantooda nadaam la-aantooda marka nadaam la-aantu dhibaatay dadka u keentaa dawlad faajiraana si walba fujuurkooda og yahay nadaam la-aan waa karonta nadaam la-aantaa ka xun wax nadaam la-aanta ka xun lama arko dawladdii markay nadaamku jiro waxaa laga yaabaa nadaamku inuu joog sameeyo dadka qaar xiro dadka qaarna ou laayo si gardarraa ku laayo nadaamkaan qabyaalad ku laayo siyaasad ku laayo aa suurtagal ah laakiin markii nadaam la-aanu dhacdo inta la-ane iyo inta dawladda ku la-ane nidaamka ku la-ane yaa badana ad leedihiin dawladdii soomaaliya oo milatariga waddanka meeqa sanay haysatay adeer maxamed he meeqa sanay maamuleyda labaatan sana imaamulayy labaatankii sano imaamulayda wixii dhintay oo dad ay dishay gardare ku dishay oo soomaaliyeed waxaa suurtagala u s inay hal maalin ku jireen hal maalin taliyeed hal maalin oo qura waadeen in u s ku dishaa suurtagala labaatankii sano wixii la dilaayo waade intii maxamed siyaad barre uu labaatan sana leynaayo oo gardarre ku leynaayo gadaashiis u s hal maalin ku leey inta kalena waa siyaado maalmaha kaleo dhan siyaado wa siyaado wa waxaan la arag walla magaalada soo maray waxaan aragnay magaalada xamar oo maydku oo laamiyada iska waran yihi laamiyada iska iska dhoorin markaasuu ixtiraam iyo xurmo beele markaasaa waxaa waxaas fuxshigaa sameyn xumaaninta ka qabaan ay waxay garan waayeen ke dadkan aad laydeen iska waa cawaam dadkan aad laydeen anke iska astura waa lagu faanaa markaasaa fay la geliyey laamigaa fay la galaa sakadacda loo dhiga maydka markaasaa maydku wuxuu yaallaa shuhuuruu yaallaa bilo bil wax ka badan anaa hubaaso weyaan maydku meesha ee qofkii timihiisi iska bidbidaayaan meelaha maqaadkii iska bidbida wuxuu lafoo alfoof bini aadan yihiin ay ka muuqato bil wax ka badan wa waxaas ma dadnimaa dadnimo miya oo lafooda oon la duugin oo lafooda uu iska cunaa maaragtay bahaladu ay cunaayaan bahaladu ay cunaayaan dadka loo laynaya reer hebelaa loo dilaa ee nin iska oday oo iska wadaado o iska miskiin oo iska kutuba oo iska socda le reer hebel waaye ee wiil yar iskaga barbaraa sida dadka loo dilo barraax bad ku siiyaan odayaashiina ay joogaan oo qofka celi aan la gabdhaha la iska kufsaan dadka kale la wax la dayha aan la arag shiik aan la dayhayn shay baan la dayhayn wax la dayha aan la arag waa la soo maray waxaas waxaas leedihi nidaam nidaam waxaa samayn lahaa miyaa jiraas leedihi wuxuu raba ha noqdee nidaam marka waxa ma sameeye marka calaa kulli mikhyaare wixii la soo maray ilahay baa kaga qaba welina raadkeedu waa muuqdaa welina waa kula jirnaa dowladna sida caqiidada ahlusunna waljamaacana waxa waaye amiirka muslimiinta iyo madaxda muslimiinta waxwaa laga tabana oo eex waa tabane waa suurtagal eex waa tabane xagga maalka ah iyo xagga maamulka ah iyo xagga cadaaladda ah iyo xagga ay dhaqanka ay ku dhaqmaayaan diinta ah iyo toosnaanta ay ku toosan yihiin waxaasoo dhan waxa way caqiidada ahlusunnada iyo nabi maxamed alayh isalaatu wasalaam soo nooga dardaarmay inaan sabarno wa inaan u sabarno wa intaba amiirkan na maamulaahay iyo madaxdana haysataa ee muslim oo muslim yahay intuu muslim yahay oo tukanaho salaadaba qiblada u jeegta oo ahlu qiblo yahay waa inaan sabarno wa haddii kufri bawaaxa lagu arkaan kale see la yeelaa waxaa loo fiirinaa awood ma loo leeyahay mise looma laha haddii awood loo leeyahay awood haddii loo leeyahay waa la iska suurina muslim inuu gaal inuu muslim u taliyaa ma fiicne haddaan awood loo lahayna laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscahaa laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscahaa aha saxaabada nabigu calayh isalaatu wasalaam waxay soo gaareen madaxda muslimiinta qaar ka mida oo dalamo ah qaar ka mida oo dalamo ah oo saxaabadii qaar laayay markaasi inta daldalaana weliba daawaaya inta la daldalee daawaaya dulun iyo munkaraada iska samaynaya iyo waxay doonaan laakiin maxay samayn jireen ha lala dagaalamay dhihi jireen ha lala dagaalama dhihi jirin bal waa ku daba tukan jireen daacadooda dadku waa amri jireen si axaadiista nabiga xambaarsan yihiin axaadiista nabiga ay xambaarsan yihiin waxay soo gaareen umaradii umawiyiinta in badanoo kamid way soo gaareen xajaaj binu yuusuf athaqafi oo gacan ku dhiglaaha saxaabuu la joogi jiray qaarkood waa soo gaareen haddana ha lagu kaco iyo mudaaharaad ha lagu qaado iyo midna ma isa dhigin mudaaharaad ha lagu qaado iyo midna ma isa dhigin wuxuu waa diin waxaa saas loo leeyahay waa diin diin waa ee maaha in madaxda qofkii diintaas akriya inuu madaxda imshaar siila maaha madaxda muslimiinta ahlu sunnaduna waxyaabaha calaamadahooda waxaa ka mid a ayaga iyo umaradu kuraasta madaxda dadka hoos roora maaha ahlu sunnadu iyo tijaarta calaamadaha ahlu sunnada ay ka mid tahay diintaasay sheegaya ilaahay raadka raadka diinta ilaahay daba socda waxay kitaabka ay ku arkaan qur-aanka iyo sunnada nabiga calayh isalaatu wasalaam oo fahamkii salafkana waafaqsan intaas ummadda u sheegaya hadday intaasu ay tahay qofkan ha lagu kacana waa sheegaya hadday tahay intaasu qofkan halla ateecana waa sheegaya saas markay leeyihiinna madaxda ma hoos rooraan kursi kama goobtaan jaga kama raadsadaan hanti kama goobtaan ayagay madaxdu isma yaqaanaan waxyaabaha la yaabka le haddeer ahlu sunnada iyo salafiyiintu diintaasi dadka u akriyaan hal nin oo kamid ahoo madaxtinimo u tartamaana ka mid maaha hal nin oo kamid ahoo mada madaxtinimo u dagaalamaana ka mid maaha hal nin oo kamid ahoo kuraasta madaxda muslimiinta ama wadanka ama keyrkiisa ha ahaatee ee ka aglafaysta ama ka aglufaysta ka agluflufta na kamid maaha hanti uma doontaan jaga uma doontaan meelaha ay dad ku shiraayaan iyo midna magacaad ka heshaan uma aadaan lagama ag helo madaxdu ma taqaan ayaguna ma yaqaanaan haddii wejigooda ay arkaan ma yaqaanaan madaxduna ma taqaan laakiin waxaan waxuu sheegayan lilahi uu sheegaayo xisbiyadu waa madax madax doon wa waa madax doon ururada islaamiga islaamiyiinta jagooyin iyo madaxay raadayaan laakiin waxay ku goobayaan sida ururada siyaasi siyaasiyiinta ay ku doonaan oo siyaasadda oo waddankaa waxaas u qabaynaa laabiyaan dhisaynaa iyo ma dhahayaan lakin waxay leeyihin diinta islamka dadka ku maamuleynaa alamru bilmacruuf macruufna dadka faraynaa munkarkan ka reebaynaa ilahay dartiisaan ushaqayhayna ay leeyihin lakin dadku waa kursidoon madaxdiina waa lagu kaca ha lagu kacee madaxdii ma laga maarma ma laga fogaana laga fogaamaa kursiga markii ninka madaxda meeshaan u yaallo kursiga ka hooseeya ama kursiga garabkiisa xisbigaa fadhiya ninkaan ururkaa fadhiya oo shalay wax ka sheegaya kursigaan garabkiisa fadhiya markaasa asagay maanta o dhan wax laisku sawiraan madaxdaa laisku sawiraan haddii wax laga gooba waxuu ka goobaa maanta o dhan waa tugsaa waxay si u leey waxay si u leey marna xag geedka markuu xagga ka marana wuxuu leeya kaafir waayaha lala dagaalama waxay kadibna waa soo jirayna kursigiisa hosiisoo fadhiisaa waa baryaysaa isagoo weydiisanaa sharafuu ka raadinaa dad kale uga ergeynaa waa laisku ag sawiraa culimmada dhan oo magac culamo ay dawladdu ugu shaqaysato ama nidaamka markaas jiraaho oo ugu shaqaysaho dadka lagu khaldaho iyaga waay culimmada dadka lagu khalda oo laga yaabo wax xaraama in lagu banaysto madaxooda ayagay noqonaya waxa dadka dadka ku kacaa madaxdana ayaga waay dantoodu marka mar walba maxay shilimaadka waa shilimaadka saladka waa saladka waa marka haddii sibayaan waxay ku sheegin waay marna u seexseexda jagooyinka gooba maaragtay lacagta ka raadsada waxyaaba badan ay iskugu dhaweyhayaan rabaa inay madaxda ugu dhawaadaan ay samaynayaan marna waxay leeyihin halagu kacayliyo marna halagu kacayliyo laakiin ma aha ahlu sunnadu saas maa kursigoodan lagu ag arki maa madaxda oo raadsamaayaan wixii diinana waa ay sheegayaan arrintaana marka hala ateeca ah madaxda muslimiinta ma war hawada laga yiriyaa mase waa war ilaahi subxaana watacala dadka uu faray waa war ilahay dadka uu faray nabigu calayh salaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday saxaabada inay yidhaahdeen baayacna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama cala asamci walqaaca fi lcusri walyusri fi lcusri walyusri walmanshati walmakrahi wa an laa nunaasica alamra ahlahu saas macal shaahid nabiga waxyaabihi lagula mubaayacooday waxaa kamid ah wa an laa nunaasica alamra amarka inaanan kula doodin ahlahu dadka ehelka u ah dadka madaxda muslimiinta ah inaanan amarka kula doodin iyo madaxtinimada wixii nabigaan kula mubaayacoona waaye nabigaan beeco kula galnay saas yidhahdeen waaya wuxuu yuri sheiku marka wa min asunati waxaa kamid ah asamcu wa taacatu maqal iyo waryeel lilaimati la waryeeloo la ateeco maxaana lagu ateeca aimadan iyo madaxdan ma wax walba yidhahdaana lagu ateeca mase waxaa lagu ateeca wixii ilahay raalli ka yahay wixii ilahay raalli ka yahay nabigu calayh salaatu wasalam wuxuu leya laa taacata limakhluuqin bimacsiyati alkhaaliq hadduu yidhaahdo madaxda muslimiintu ay yidhaahdaan naaguhu dharkaas ka dhigan xijaabkaas ka dhigan ma laga yeela laga yeeli maayo hadduu yidhahdo nimanku gararkooda ha xiiran ma laga yeela laga yeeli maayo hadduu yidhaahdo qorya soo qaatee duula ee kaalaya dadkan muslimiinta ila laayo ma laga yeela laga yeeli maayo laa taacata limakhluuqin bimacsiyati alkhaaliq qof makhluuqa wax ilaahay maxsiisa ah lagu ateeci maa lakin wixii ka soo haraa la sheega wa amiir lmuminiina in la ateeco albari midka baariga ah iyo walfaajiri midka faajirka ah kan baariga waa kana jiro in la ateeco dadku in badan oo kamidhu baariga waa la jecel yahay laakin faajirka na waa la ateeca faajirkana waa la ateeca dadka caqiidadan ahlu sunnada ku khilaafsan oo axaadiistan khilaafana waxa ugu waaweyn niman laba qolo oo la yidhahdo alraafida iyo walkhawaarij alraafida iyo walkhawaarij raafidada iyo khawaarijtu cid allaale ciday yidhahdaan ma toosnaa waa la dagaalamaya toosnaantuna waxyaabaha iyagu isay rabaan in wax loo sameeyo waay raafidadu abubakar radi allahu tacala canhu iyo khilaafadiisii maxay uheestaan maxay uhestaan wax baail ah abubakarna gaalay uheystaan khilaafadiisiina khilaafo waxay uheystaan qasab ee oo in laga takhalluso mudneed cumar sidoo kale saasay uheystaan khawaarijtuna cali bin abi aalib khilaafadiisii iyo isagaba isagana gaalay uheysteen khilaafadiisiina waxay uheysteen khilaafo baatila waagi dambena gacantooda ku baxay gacantooda ku baxay marka sharcigu wuxuu yahay qofkan amiirka ama baari ha noqdo ama faajir ha noqdo wuxuu raba ha ahaadee intuu muslim yahay in la aeeco intuu muslim yahay in la aeeco cabdida ahlu sunada wasaas waman waliya alkhilaafata iyo khilaafada qofkii tawaliyo qabta waijtamaca annaasu calayhi dadku ay ku ijtimaacaan ay ku kulmaan madaxtinimadiisa waraduu bihi ayna ku raali noqdaan siyaabo dhowra a qofku madax ku noqon karaa siyaabahaas saddex arrimooda asabada kow in ninkaan ninkii amiirkaayo ka horreeyey uu magacaabo uu yidhaahdo haddaan dhinto gadaashay hebela ah kursigaas hebela ay dhaxla waa sifo sharciya oo khilaafada ku timaado wan sidii uu sameeyey abubakar radia allahu tacala canhu cumar ibn khaaab uu magacaabo intuu sameey waxaa kaloo wax ku yimaadaan in maaragtay arrinta suuro laga dhigo oo dadka ahluxalliga walcaqdiga loo celiyo oo ay ka tashadaan arrinta ciddi ay u arkaan inay dadka muslimiinta inay hogaamido ay mudan tahana ay u dhiibaan waana sida uu sameeyey cumar ibnu khataab oo cusmaan ibn cafaan lagu doortay shalan soo marnay waa laba sifo sifada saddexaad waa maxay ninkaa qof magacaabo lama arko oo saa ku horreeyey ahluxalli walcaqdi ka tashaday arrintiisa oo go-aankan kasoo ka soo saaraan ma jiro laakiin isagaa wuxuu yahay nin seeftiisa iyo caddaha dagaaluu bilaabay jabhadeynuu bilaabay soo u jabhadayhayo carradii la wareeyey qastabuu kula wareeyey dadkiina wuxuu ka dhigay qof uu dilay qof uu cayriyey iyo qof warkiisa yeeshay carradiina waa qabsadeen madaxtooyadu fadhiistay kursiguu ku fadhiistay hal qof oo warrantana waa la waayay dadkii amarkaa la qaatay askar isaga u shaqayda iyo dad askarta ka gambado o amarka ka qaata iyo asagii noqdeen ama hala jeclaaba inaan la jeclaane isagana in la aeeco muwaajib mase waajib maa in la aeeca waajibka sheikh wuxuu yidhi waman calayhim bisayfi ay waman galaba calayhim qof ayaga u adkaado muslimiinta bisayfi u adkaado seefu uga adkaado seefu ku qasbay xataa saara khaliifatan ilaa uu khaliifata muslimiin noqday wa sumiya amiira almu'miniina lagu magacaabay amiirkii muminiinta si dadkii muminiinta isagaa u talinaan kursiga u dagaalamay waana qabsaday asagu inuu kursiga u dagaalamaa uu dhiig u daadiyaahi ma ku dambaabaye mase ilaahay ku raalligalaaye waa ku dambaabaye laakiin haddii uu markuu dambaabay kadib kursiga uu qabsado oo uu kursiga fuulo in la aseexo in lala dagaalama fawdiisii wade meesha walba ninaa qabsadaha haddeertaana waa la heestaa oo ninaa saaran marka ninkaa saaran in lagu aeexo waay ninkaa saaran in lagu aeexo waay saddexdaa sifaba ku timaada marka sifada koobaad waa maxay madaxtinimada ku timaado in amiir amiirka ka horeeya uu magacaabaa sifada labaad waa maxay in si shuura ay ku yimaado amiirka shuuradaasna markii la sheega ahluxalli walcaqdi iyo dadka ikhyaartaaba waxa wax dooraan ee wax hadda wax sameeya maaha oo khamraystayaasha iyo sigaaryacadyada iyo tubaako cunuwyada iyo gaalaraaciyada iyo nimanka iyo naagaha isu dhex jira iyo baktiga iyo fasaqa meel la iskugu geeyo ahluxalli walcaqdi maaha marka ahluxalli walcaqdiga waxaa laga wadaa dadka maaragtay ikhyaarta muslimiinta ah ikhyaarta muslimiinta dadka warka go-an warka go waa labo kan saddexaad waa maxay ya waa inuu xoog ku qabsado inuu xoog ku qabsadaa ma u banaan taha masuma banaana isaga ma banaana lakin hadduu ku qabsado waa la ateeca hadduu ku qabsado waa la ateeca inta waa la ateeca wallahu subxaana wa tacala aclaa waclam bilah tawfiiq